أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له المنهج أونلاين إذا إليسو قدبيان فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن نوجه دون فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxa markaa allah uu yidhi wadakir faina adikraa tanfacu lmu'miniin waani waanadu waxay anfacaysaa mu'miniintay anfacaysaa marka inaynu iswaaninno waa arrin aad iyo aad u muhim ah waana layna amray inaynu iswaaninno waxaanu isku waaninaynaa in allah laga baqo wa wasiyat اllahi fi اlawaliina wاlaakhiriin oo allah wuxuu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an itaquu allah yacni waxaanu u dardaarannoo amarnay kuwii ahlu kitaabka la siiyey idinka horreeyey iyo idinkaba ina allah ka baqataan baqashada allah laga baqanayaana waxay ku urursan tahay siday ahlucilmigu sheegeen biimtithaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih in awaamirtii ilaahay la farsoomo oo wuxuu ina faray lala yimaado wuxuu inaga reebayna in laga tago oo laga dheeraado hadallo kale oo la macnaa culammadu waa cabbiraan oo waxay yidhaahdaan taqwada ilaahay laga baqanayaa waxay tahay meeluu ilaahay kaa doonay waa inaanu kaa waayin meeluu kuu diidayna waa inaanu kaa helin macnaha waxaa looga jeedaa wixii lagaa doonay ee lagu amray waa in lagaa helaa oo aad la timaadaa haddaad la timaaddo waa lagaa helayaa wixii lagaa reebayna waa inaad ka dheeraataa haddaad ka dheeraato yacni lagaama helayo waa lagaa waayayaa macnuhu saasuu u dhacayaa marka waxay la macno tahay tacbiirkuunbaa kala duwane hadalka horun bay la macno tahay taqwadana aad baa laynoo amray marka shareecadoo dhammi waxay gudagelaysaa taqwada ilaahay laga baqanaayo ayay gudagelaysaa asalkeeduna wuxuu ku sugan yahay qalbiga oo nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa wa ashaara ilaa sadri taqwadu halkaasay ku sugan tahay taqwadu halkaasay ku sugan tahay saddex goor buu ku celiyey wuxuu u jeedaa qalbiga ayay ku sugan tahay buu nebigu u jeedaa sala allahu aleyh wasalam yacni asalkeeda qalbiga ku jira ayaa laga tilmaamaya laakiin furuucdeedu waxay dhacaysaa jawaarixda yacni waxa uu ruuxu samaynayo iyo wuxuu ka tegaayo wuxuu odhanayo wuxuu ictiqaadinayo dhammaan waxay soo gudagelayaan taqwada ayay soo gudagelayaan maalmahan hadda inagu soo beegan waxaa markaa jirta ciidihii gaalada oo kirismaskii ayaa markaa soo dhow shareecadana waxa ku sugan in waxa weeye ciidda islaamku ay tahay ciidul adxaa iyo ciidulfitri laba ciidood oo sanawi ah oo sannadii mid walba ay imanayso hal mar iyo ciid usbuuci ah oo saddexaad oo ah yowmuuljumuca saddexdaa ciidood baynu leenahay xagga sannadda haddii laga eegana laba ciidood keliyaynu leenahay waa ciidda rabadaan marka laga afuraayo ciidulfitri iyo ciidda marka xajka lagu jiro ciidul adxaa yacni markaa ciidda arafo ee markaa ka dambaysa yowmu carafa labadaa ciidood ayaynu leenahay waxaan ciidaha sharciga ahayn in laga ciid yeeshaa ma bannaana oo ciidaha gaalada in laga ciid yeeshaa inooma bannaana sidii ciidna in loola macaamilo la ysugu tahniyadeeyo yacni farxaddii la muujiyo yacni markaa la yidhaahdo waxa weeye sidii ciiddoo kale ayaa markaa la samaynayaa wax dheeraad ah oo waxa weeye faraxa lagu muujinayay ciidnimada ta noocaasi mid inoo bannaan ma aha waayo ciidaha dadku waa inay kala soocmaan nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam inna likulli qawmin ciidan wa haada ciiduna qolo walba waxaa u sugnaaday ciid tanna waa ciiddeenni wuxuu tilmaamayaa ciiduhu inaan isdhex gelin xadiidkaa saxiixa ayuu markaa nebigu tilmaamaya sala allahu aleyh wasalam maadaama uu yihi inna likulli qawmin ciidan qolo walba ciid baa u sugnaatay oo ay la khaas yihiin likulli qawmin ayaa wuxuu caddaynayaa in waxa weeye ciidda ay la gaar yihiin wa haadaa ciidunaa tan baa innaga inoo ciid ah waxay gaaladu ka ciid yeelanay ciid nooma aha ayaa macnuhu dhacaya waxaa kaloo culammadu ay ka deliishadaan ciidaha gaalada inaan laga ciid yeelan waaladiina laa yashhaduuna azuura waa kuwaan zuurka xaadirayn oo ka qayb gelayn waxaa mujaahid uu ku fasiray in looga jeedo yacni marka acyaadu almushrikiin ama acyaadu alkufaar ciidaha gaalada inay tahay yacni zuurku inuu yahay yacni markaa ciidaha gaalada in la xaadiraa ma bannaana in laga ciid yeeshaa ma bannaana in ciidnimadoodi laga qayb qaataa mid bannaan ma aha waa mid markaa laynoo diiday weye waxay ka mid tahay zuurkii bay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ciidaha gaalada inaan laga ciid yeelan axaadiis kale ayaa laga qaadanaya sida xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu arkay qoladii ansaarta oo laba maalmood ciyaaraya markaasuu yii maa haadaan alyowmaan labadan maalmood maxay yihiin markaasay waxay dhaheen waa laba wakhtigii islaamnimada ka hor laba maalmood oo farax markaa noo ahaa oo ciid noo ahaa weeyaan marka waa labadii buuri waa labadii bay yidhaahdeen markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam qad abdalakum allahu bihimaa khayra minhumaa ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan ayuu idinku bedelay ciid alfitri wa ciid aladxaa yacni labadaasuu idinku bedelay marka waxaa laga qaata culammadu ka deliishadeen laa yujmacu bayna almubdeli waalmubdeli minhu ka lagu bedelay iyo kii laga bedelay lama kulmin karo laba shay haddii la ysku bedelo yacni kii lagu bedelay iyo kii laga soo bedelay labadiiba lalama wada iman karo waxay noqonaysaa ka kale in laga tago kaa markaa mubdelu minhuga ah ee isaga la bedelay waa in laga tagaa waana siday saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam sameeyeen markaasay qoladii ansaartii iska daayeen labadii maalmood ee ciidda u ahaan jiray oo ay faraha ka qaadeen xadiiskaana waa laga deliishanaya waxaa kaloo laga deliishanaya xadiis kale isaguna oo saxiix ah oo sheegaya xadiiskii thaabit ibnu daxaak nadara rajulun an yanxara ibilan bibuwaana ninbaa wuxuu ku nadray meel buwaano la yidhaahdo inuu geel ku qalo ayuu ku nadray wuxuu ku nadray meesha inuu geel ku qalu ku nadray nadar buu ku mara nebigu u yimi sala allahu aleyh wasalam waa u sheegay nebigu wuxuu ku yidhi hal kaana fiiha wasan min awhaani iljaahiliyati yucbad meeshaa miyuu ku sugnaan jiray sanam sanamadii jaahiliga ka mida oo la caabudi jiray meeshaa miyuu ku sugnaa qaaluu laa waxay yidhahdeen maya qaala fa hal kaana fiiha ciidu min acyaadihim miyuu meeshaa ku sugnaan jiray ciid ciidahoodii ka mida qaaluu laa waxay yidhaahdeen maya qaala faawfi binadrika fainahu laa wafaa linadrin fi macsiyati illaah walaa fima laa yamliku bnu aadam xadiiska markaa isaguna saxiixa ah ee abu daawuud uu soo wariyey waxa uu xadiisku sheegayaa in nebigu weydiiyey sala allahu aleyh wasalam meeshaasi miyaa ciid gaaladii ay ku lahaan jireen ciid ay ku soo shiraan oo isugu yimaadaan oo sanadkii mar ama wax la mida ay markaa isugu yimaadaan oo ku ururaan markay yidhaahdeen maya ayuu nebigu amray sala allahu aleyh wasalam inuu markaa uu oofiyo nadarkiis laba arrin buu markaa waxaweye hubsaday miyay jiri jireen miyaa sanam lagu caabudi jiray may baa la yidhi miyay ciid ahaan jirtay meeshaasi lagu soo shiro oo si markaa sanadkii markaa waxa hal mar ama wax la mida yacni markaa la ysugu yimaado oo laga ciid yeesho waxay yidhahdeen maya markaasuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam haddaba oofi nadarkaaga waxay culammadu ka qaataan su-aalaha uu nebigu weydiiyey hadday jiri lahayd in markaa meeshaasi waagii hore sanam lagu caabudi jiray ama ay jiri lahayd sidii ciid min meeshaa loogu soo shiri jiray waagii hore oofintaasi may bannaanaateen wa ilaa haddaan markaa waxa weeye su-aasha jawaabta loogu jawaabaya aynay waxba bedeli lahayn waa inay farqi kale lahayn inay ku sugnaan jirtay inay ku sugnaan jirin inay ciidi ahaan jirtay waagii hore inaynay ahaan jirin lamaa kaana lilistifsaali macnan kala weydiinta nebigu kala tafsiil weydiiyey inay kala caddeeyaan oo kala sheegaan macno ma yeesheen oo faa'iida kuma jirtiin hadalka nebigana sala allahu aleyh wasalam faa'iida la'aan inuu u yidhaahdaa dee ma suuragal aha oo cabas iskama aha xikmad baa ku jirta marka waxaa laga qaataa in waxa weeye oofinta nadarkaa la oofinaayo in labada arrin haddii mid ahaan jiri lahaa ama labadu ay jiri lahaayeen inay maanic noqon lahayd diidaya wax diidayoo ishortaagaya nadarka in la oofiyo inay noqon lahayd baa markaa laga qaataa taasna waxay ku tusinaysaa ciidaha gaalada in layska ilaaliyo oo layska jiro ayay markaa iyaduna ku tusinaysaa baabka noocaasa adilo badan bay culammadu ka daliishadaan aayaadka qaarkoodna way kala baxaan axaadiista nebigana sala allahu aleyh wasalam dhowr xadiis baynu sheegnay laakiin axaadiis badan bay culammadu mawduucaas ay ka daliishadaan saas aawadeed ciidaha gaalada in laga ciid yeeshaa ma bannaana waxaanay noqonaysaa min baabi tashabuh bilkufaar gaaladii oo la shabahayo ayay markaa ka mid noqonaysaa waxa uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ka qolo shabbahey isu ekaysay ayaguu ka mid yahay wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laysa mina man tashabbaha bihayrina annaga nagama mid aha kii cid kale oo annaga aan ahayn isu ekaysiyaa nagama mid aha marka ciidaha gaalada in laga ciid yeeshaa ma bannaana min baabi tashabuh bilkufaar bay noqonaysaa gaaladii oo la shabbahaayo zuurkoodii iyo baatilkoodii oo laga qayb gelaayo baatilkii oo lagu farxaayo yacni markaa dembiga oo laysu kaashanayo allahna wuxuu uhi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ha ysu kaalmaysanina yacni dembiga iyo xadgudubka ha ysu kaalmaysanina yacni ciidaha gaaladuna waa dembi weeye markaa saas aawadeed waa in laga fogaadaa layska jaraa xataa culammada qaarkood xukum adag bay ka yidhaahdeen oo ciidaha gaalada ruuxa markaa waxa weeye sameeya farxad uu ubadka kaga farxinayo ama uu reerka kaga farxinayo ama uu markaa dad kale hadiyada markaa u siinayo hadduu markaa waxa weeye sidaas wax u qalo ama markaa waxa weeye hadiyada markaa u bixiyo culamada qaarkood baa xukum adag arrinka noocaasa ka yidhi oo yidhi waxa weeye waa arrin aad iyo aad u weyn oo waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa dembigoodu aadka u weyn yahay ayay markaa ka mid tahay bay markaa yidhaahdeen saas aawadee waa in laga fogaadaa waa inaan markaa laysu ekaysiin waa inaan laga qayb qaadan yacni waxaanay ku dhisan tahay baatiladooday ku dhisan tahay waxa weeye baatiladoodainay sameeyaan marka sidaas aawadeed waa in markaa la yidhaahdaa wax alla waxaa ciida ah oo aan ahayn inta sharcigu sheegay in laga ciid yeeshaa mid bannaan ma aha noocay doonta ha noqoto haddii doonaan muslimiin ha la yimaadaan waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid a baabka aynu ka hadlayno ciidda ay dadka qaarkood ka ciid yeesheen ciidda mawlidka oo ay yidhaaheen dhalashadii nebiga sala allahu aleyh wasalam baanu ciid ka dhiganaynaa waxay soo gelaysaa ciidihii markaa aan sharciga ahayne baatilka ahaa adiladaasina ku rumoobaysay ayay markaa soo gelaysaa waayo waa inagii soo maray qad abdalakum allahu bihima khayra minhuma waataa culammadii ay sheegayaan laa yujmacu bayna almubdeli waalmubdeli minhu waa kuwaa yidhi yacni ka lagu bedelay iyo kii laga soo bedelay yacni markaa lama kulminayo waata saas yadaa layidhi axaadiista aynu sheegnay dhammaan waa axaadiis markaa haabita oo nebiga ka sugan oo waxa weeye markaa nebiga ka asaxday weeyaan saas aawadeed waa in laga fogaadaa aad waa in laysaga jaraa xaflada in loo qabtaa markaa mid bannaan ma aha in laga qayb qaataa mid bannaan ma aha waxyaalaha markaa ciidaha ka midkaa waxaa soo gelaya ciidda markaa micraajka ciidda mawlidka ciidda markaa waxa weeye xorriyadda ciidda gooni isutaagga yacni ciidaha xataa maalmaha marka la yidhaha maalintaas yacni waxaasaa loo gaar yeelay hadday tidhaahday maalinta shaqaalaha maalinta caynkan yacni waxaasoo dhami waxay soo gelayaan waxyaalo marka waxa weye aan sharci ahayn ayay markaa noqonayaan marka waxay noqonaysaa in aad iyo aad looga fogaado oo aad laysaga jiro in aad iyo aad laysaga jiro ayay markaa noqonaysaa oo layska ilaaliyo ayay markaa noqonaysaa marka baaraka allahu fiikum jazaakum allah khayran kolley waxaa kelmaddii hordhaca ahayd intaas baan kaga baxayaa as'ila laygu yidhi waxa weeye waa waa jirtaa kelmad markaa toban daqiiqa ana ka hormari kelmaddii intaasaan hadda kaga baxayaa waxaan sugayaa hadda markaa bal as'ilada wixii laga garto inaan insha allahu tacaala aan markaa ka jawaabo wallahu aclam
yelo kuwii dhegaysta oo kuwii difaaca anaanan adigana kukayga xasanaadkaaga allaha kula saaro yowma taxid cusbaa insha allah waqtigaas siisay sheikh halkan su-aal baa taala ma maqlaysaa haa haa
saa-ilku wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay nin baanu muddo kala aamusnayn kadib markii aan ogaaday inay arrintaasi dembi tahay waan raalli geliyey sanaantiina waan ku bilaabay laakiin isagii baan waxba iska bedelin marka hadda haddii aan aniguna iskaga aamuso miyaan dembi ku leeyahay
jawaabteedu waxay tahay haddii adigu markaa aad xaggaaga ka baxday aamuskii aad ka aamusnayd ee ka haajirtay haddaad ka tagtay oo aad salaantii ku bilowday niyadda ka sii daysay isagu kaa qaadi waayey isagu halkiisii ay ka taagan tahay cuqdaddii adigu waa inaad iska saarto aanad is odhan marka hadduu mar cuqdad kuu hayo adiguna cuqdaddii u hay waa inuu dadka kuula mid noqdaa niyadaadana waxba aanad ugu qaban uuna dadka kuula mid noqdaa laakiin aanad markaa qaniinsanaan ee aad markaa adiguna niyadda ka sii daysaa xaalka noocaasa adiga dembi kaa saarani ma jiro hajrigiina markaa adigu waad ka baxday
jazaak allah khayr baaraka allah fiikum saa-ilku wuxuu leeyahay ka labaad qof naar markii la sheego aa markii naar la sheego ooyayo ma ooyayo ha laakiin markii janno la sheego ooyaya ilaa iyo yaraantiisii ku naa ku riyoon jiray isaga oo faras faras ku du- ku duulaya faras ku duulaya oo faras saaran maxaa lagu fasiri karaa bay buu leeyahay saa-ilku
arrinka ku saabsan ee, oohinta la ooyaayo marka waxa weeye jannada la sheego waxaa dhici karta inuu hilow dee jannada uu qabo ama jacaylka uu qabo inuu la ooyaayo laakiin waxaa munaasibna dee ahayd naarta lafteedana inuu ka boqo oo markaa dee uu naartana ee, uu markaa ka werwero waa inaanu is odhan oo keliya jannaa ku qoondaysan ee rajo iyo khawf bimacnaa cabsi iyo rajo labada dhexdood waa inuu ku sugnaadaa janno inuu gelayo iyo raxmadda ilaahayna waa inuu rajeeyaa naarta ilaahayna waa inuu ka baqanayaa marka labaduba niyaddiisa waa inay ku jiraan dhagarta ilaahay waa inaanu ka aamin noqon falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun dhagarta ilaahay kama aamin noqdo iyo cadaabka ilaahay duulka khasaaray mooyaane cid kale kama aamin noqonayso marka sidaas aawadeed waa in cabsida iyo rajadu labadaba qalbiga uu ku kulmiya ama arrinka ku saabsan yacni riyada uu ku riyoon jiray taasi waa tacbiir markaa riyo wax ku saabsan ee masaa'il sharciya in laga fatwoonaayo ma aha riyada tacbiirkeeda iyo fasiraaddeedana cidda taqaana in la weydiiyo ayay markaa noqonaysaa laakiin riyada markaa tacbiirkeeda anigu ma aqaan waxay markaa noqonaysaa taasi ee riyadu hadday wax wanaagsan sheegayso bushaarun bay sababaysaa in lagu bishaaraysto lagu farxo laakiin inuu ku kadsoomo ma aha haddii wax wanaagsan ba ay sheegto laakiin arrinka ku saabsan masalada sharciga ah rajada iyo baqashada labadaba waa inuu qalbiga ku kulmiyaa rajo keliya waa in niyaddiisa aynay ku sugnayn oo raxmadda ilaahay iyo jannada ilaahay u rajaynaayo waa inuu cadaabka ilaahayna ka baqaa dhagarta ilaahay iyo cadaabka ilaahay iyo cadhada ilaahayna waa inuu ka baqaa labadubana qalbiga waa inay ugu jiraan waa inuunan iska qoondaysan ilaaba ilaa jannaad geli doontaa ilaahay naxariistiisa isagoo rajaynaya cadaabkiisana ha ka baqo ilaahay cadaabka ha ka magan galo jannadiisa ilaahay ha ka baryo yacni camalkana ha ku dadaalo iyo towbadda iyo istikfaarka iyo camalka saalixa inuu la yimaado wallahu aclam
jazaak allah khayr sheekh saa-ilku waxau leeyahay halkan haddii qof aan muslim ahayn waxay khusaysaa muxaadaradeenii qof aan muslim ahayn haddii uu ku siiyo ee, lacag ee, uu ku siiyo yani ciidan christmaska ee, maxaad ka yeelaysaa adiguna charity ee, yani way u baxsan kartaa sadaqa ahaan ma u bixin kartaa haddii uu haddii lacagtaa laga siiyo
jawaabteedu waxay tahay hadiyad hadday siiyaan qof muslima ma qaadanaya hadiyadda mise waa diidaya shay shareecada ku xaaraana hadduu yahay laga aqbali maayo sida khansiir oo kale hadduu ku hadiyeeyo ama khamri oo kale ku hadiyeeyo yacni wixii shareecada xaaraan ku ah laga aqbali maayo laakiin shay shareecada aan asal ahaan xaaraan ku ahayn oo ku bannaan oo mubaax ahaan jiray hadduu maalintan qof muslima u hadiyadeeyo khilaaf baa ku jira bayna ahlicilmi culamada qaar waxay dhahen waa la diidayaa ciiddoodii markaa hadiyadaha ay u bixinayaan waa inaan markaa laga qaadan oo aan markaa waxaa la aqbalin ee waxa weeye markaa la iska daayaa oo waxay noqonaysaa nooc icaanaa bay noqonaysaa faraxoodii in iyagii lagu farax gelinayo haddii waxa weeye laga aqbalo waxoodiina markaa aad bay ugu farxayaan bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen mushkilo maleh inuu hadiyadda ka aqbalaa haddii waxaasi wax bannaan yihiin shay shareecada ku bannaan hadduu yahay oo aan xaaraan ahayn maalintu xaaraan ka yeeli mayso in laga aqbalo waa la aqbalayaa waxaana saxiixa oo qawi ah qowlka odhanaya waa la aqbalayaa oo laguma diidayo waayo waxaa soo aroortay aahaar saxaabada laga soo warinaayo sida majuuska oo kale maalinta ciiddooda hadiyado ay markaas siiyeen inay saxaabta qaarkood ay ka aqbaleen baa soo aroortay oo caliy bnu abi taalib laga soo wariyey inuu aqbalay oo aanu ciidda daraaddeed u diidin oo caaisho la weydiiyo ay tidhi wixii markaa midhahooda iyo dhirtooda ah hadday simaar iyo midho iyo wax la mida idinsoo hadiyeeyaan cuna wixii laakiin kale ee ay gowraceen ha cunina wallahu aclam
jazakallah khayr su-aaltaana u dhow baa sheikhu kuleeyahay saa-iilku kuliyadaha aan dhiganno waxaa nala waktigan oo kale ay daalada iyo macalimiinteeda ayna siiyaan ee aan muslimiinta ahayni maxaa la yidhahdaa sharaab iyo xalwado iyo macmacaano ayayna siiyaan marka iyada waktigii dawaana kuliyadii baanu ku heli jirnaa meeshii aanu joognay macalimiintii marka taalateeda maxaan ka yeelnaa buu leeyahay asalku calaa kulli xaal wuxuu yahay inaan waxoodaas markaa laga aqbalin oo markaysa markaa waxaan yani laga laga fogaado intii uun markaa laga fogaan karo awood loo leeyahay waa in markaa laga fogaado la iska ilaaliyo wallahu aclam
وحليه ما حكم من يقول الأ- الأصل في الأعياد ال- الحلم والإباحة لأن ال- آه، الأعياد ليست عبادة وهي من العادات
warka noocaasi war saxa ma aha waayo adilaynu sheegnay culammaduna saas iyadaa bay markaa sheegeen adiladana waa lagaga- lagala baxayaa in asalku xilli yahay ma aha yacni waxa weeye acyaadda waa la diiday waana markaa waxa la la koobay haddii waxa weeye ac- acyaaddu ay iska bannaan tahay maxaa ansaarta nebigu ugu diidayaa qad abdalakum allahu bihimaa khayran minhumaa ayuu markaa xadiidku sheegayaa muxuu nebigu ugu weydiinayaa markaysaga fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim muu kala weydiin acyaadda maxaa lagu samayn jiray tafaasiisha waxa lagu samayn jiray maxay ahayd markaysaga lama odhan ee ciid inay tahay ayuunbaa markaysa markaa su-aashu ku saabsanayd marka waxay ku tusinaysaa ciid kale inaan lala iman karin waa tan culammadu ka istimbaadeen xadiiska hore aynu sheegaynena laa yujmacu bayna almubdeli waalmubdeli minhu waa kuwaa ka tegey dabeedna markaysa markaa ciidihii yacni marka ay ka tageen yacni markaa labadii maalmood ay ka ciid yeelan jireen yacni waxa weeyaan ciiddii inay baatil tahay yacni wixii intaa ka soo hadhay adilada waa tuu culammadu kala baxayaan waa kuwa gudageliyey inay markaysaga zuurkii ka mid tahay acyaadu lmushrikiin waladiina laa yashhaduuna azuura wa idaa maruu bilagwi maruu kiraama zuurkii inay acyaadu lmushrikiin ay ka mid tahay wa min baabi marka waxa weeye ah, tafsiir bilmithaal oo waxa weeye aayad caam ah oo lafdigu caam yahay ayaa culammadii salafku waxay samayn jireen saxaabadii iyo taabiciintu afraadda soo gudagelaysay wax ka tusaalayn jireen loogama jeedo zuurku iyadu ku kooban yahay laakiin waxaa laga tilmaamayaa waxyaalaha cumuumka soo gudagelaya ayay markaa ka mid tahay ayay markaa ka mid tahay waxyaalaha caadaadka gaalada xataa ay la gaarka yihiin in laga shabaha ma bannaana oo tashabuha gaalada qaar baa waxay yidhaahdaan eh, waxa weeye wixii caqaa'id ku saabsan ama wixii cibaadaad ku saabsan unbaa in laga shabaho la diidayaa laakiin wixii kale lama diidayo sidaasi sax ma aha waa war baatila oo adilada khilaafsan oo culammadu siday taqriiriyeen ee markaa sugeen markaa ka hor imanaysa waxaana caddaynaya nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabada qaar wuxuu ku inkiray maryaha wax ka mida oo waxa weeye laba sawb oo mucasfarayn ah ayaa markaa saxaabi soo xidhay markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau ihi inna hadihi min hiyaabi alkufaari fala talbasha yacni kuwani waxay ka mid yihiin dharka gaaladay ka mid yihiin ha xidhannina ayaa markaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yacni dharkuna wuxuu ka mid yahay min baabi alcaadaad ayuu ka mid yahay oo xagga cibaadaadka iyo caqaa'idda kama mid aha haddana nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam in markaa maadaama dharkii gaalada ay la gaarka yihiin uu ahaa inaan la xidhanin baa xadiiskaa saxiixuna markaa sheegaya marka waxaa laga qaadanaya xataa caadaadka ay la khaaska yihiin in lala yimaadaa inaanay bannaanayn tashabuha adilada ku soo aroortayna waa adila caama man tashabaha biqowmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay tashabaha waa ficil markaa dhacay fii siyaaqi sharti qaacidaduna waxay tahay idaa waqaca alficlu fii siyaaqi sharti yufiidu alcumuum ficilku hadduu siyaaqu sharti dhaco cumuum buu faa'iideynaya oo man tashabaha ay tashabuhan waxay la mid tahay nakira fii siyaaqi sharti ayay markaa la mid tahay saas aawoodee adawaatulcumuumka markuu ka warramayo saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya wanaxwu laa sharibtu aw in shariba watafaquu in masdarun qad juliba adawaadka cumuumka waxaa ka mida ficilka haddii la nafiyo wanaxwu laa sharibtu aw in shariba in shariba waxa weeye waa ficil siyaaqu sharti dhacay cumuum buu faa'iideynaya aya shurbin baa soo gelaya tanna waa saasi leeg aya tashabuhin baa soo gelaya laakiin waxa la wadaagay dadka ka dhexeeya tashabuhi soo geli maayo laakiin wixii khasaa'ise cidila gaarka tahay tashabuheedu inaanay bannaanayn baa laga qaadanaya man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum yaguu ka mid yahay mar wuxuu uga mid yahay wuxuu ka shabahaya hadday wax gaalnimo tahay wuu ku gaaloobayaa haddii wax gaalnimo aynay ahaynna wuxuu kaga mid yahay ay fi lmadamati waalcuquuba xagga markaa dhaleecaynta iyo ciqaabta uu mutaysanayo ayuu kala mid noqonaya wakadalika xadiiska kale soo arooray wuxuu sheegayaa laysa mina man tashabaha bigayrina nagama mid aha ka cid markaa aan anaga ahayn shabaha markaa nagama mid aha taasina waxa weye isaguna waa caam cumuumkaasuu markaa faa'iideynaya xadiiska kale aynu soo marray ina likulli qowmin ciidan wa haadaa ciiduna in acyaadii la kala saaraa laga qaadanaya marka in la yidhahdo asalku waa ibaaxo adiladaas ayuu ka hor imanaya culammaduna saasay u taqriiriyeen shaykhulislaam ibnu taymiya aad iyo aad mas'alada wuxuu kaga warramay kitaabkiisa laha iqtidaa'u siraati almustaqiim ayuu markaa aad iyo aad uga warramay oo masalada tashabuha iyo masalada acyaadaba aad iyo aad buu ugu tafsiiliyey adilada uu soo naqliyey iyo waxa weeye sida uuga hadlayna aad iyo aad bay u faahfaahsanayd adiladiisina ma soo wada rarin wallahu aclam
jazakallah khayr jasaa sheekh khayr su-aaleed haddaan si kor raaciyo su-aalo badan baa halkan yaalla arrintii meelo kala taagtaada mawaaduuci kala taada khuseeya inta ugu horeysa xagga salaada waxa uu leeyahay qofka soofarayku leeyahay ka waran haddii ay maxaad kula talin lahayd qof salaadii subax ay ku adag tahay inta badan in u kaco maxaa maxaad kula talin lahayd jawaabtu waxay tahay salaada ruuxu inay ku adkaato ku cuslaato waxaa sababaya iimaankiisii inuu dee nuqsaani ku sugan tahay ama iimaankiisu liito ayaa sababaysa waxaa loo baahanyay iimaankiisa ruuxu inuu sare u soo qaado oo uu ku dadaalo salaada oo uu dhegaysto wacdiyada yacni markaa jannada iyo rajogelinta iyo naarta iyo cabsigelinta naarta lagu cabsigelinayo wacdiyada ku saabsan alraqaa'iq waxa la yidhaahdo ama altarkiib watarhiib muxaadaraadka ama duruusaha wacdiga ah waa inuu markaa dhegaystaa ama khudbadaha wacdiga ah waa inuu dhegaystaa qalbiga ku dhaqdhaqaajiyaa xasuustaa aakhira inay ka horrayso inuu dhimanayo ogaadaa goortuu dhimanayo ruuxna ma oga waxaa laga yaabaa inuu ruuxaas nafta ay ugu sheekayso dib dambaad markaa ka wanaagsanaan doontaa aad ka dadaali doontaa aad khayr kala iman doontaa aad xajin doontaa aad cibaadada ku dadaali doontaa aad salaadda safka hore geli doontaa laakiin waxa weeye zaman badan baa ku hadhay wakhti badan baa ku hadhay inuu is yidhahdaa dhici karta laakiin qofku ma oga goortuu dhimanaayo waxaa dhici karta inay soo horrayso iyo inay dambayso mid walba waa dhici karta qofku waxa weeye intuu isciilkaambii lahaa waa inuu markaa ka faa'iidaystaa fursadda uu joogo waa inuu iimaankiisa inuu sare u qaado isku dayaa waa inuu khayrka ku dadaalaa waa inuu ka toobad keenaa wixii ka gaabine uu la yimi yacni taas yadaa waa inuu markaa aad iyo aad ugu dadaalaa haddaanu taas samaynna waxa weeye waa isciilkaambi ee wakhti aan isciilkaambi waxba u taraynin waa inuu markaa dadaal markaa sameeyaa qofkana haddii qalbigiisa hidaayada iyo hanuunku u dego cibaadadii waa markaa u fududaanaysaa wa idaa xallat ilhidaayatu qalban nashidat lilcibaadati alacdaa'u hadday hanuunka iyo hidaayadu qalbi degto xubnuhu waxay i furin fircoonaanayaan yani cibaadadii iyo taacadii ayay markaa u furin fircoonaanayaan marka waa inuu aad iyo aad ugu dadaalaa waana in markaa la waaniyaa isaguna waa inuu markaa ku daydaa dadka wanaagsan waa inuu inuu la tartamo isku dayaa waxaa loo tartamaya waxaweye waa janno jannaduna adduunyadii waa ka qiimo badan tahay maanta haddii la odhan lahaa shaqa markaa markaa la hayaa shaqadaas lacag fiican baa lagu qaadanaya laakiin ruuxa soo kallehee goor hore yimaadee aan habsaamin ayaa markaa lacagta badan la siinayaa qofka habsaamana lacagta waa loo yaraynayaa yacni waxaa dhici karta ruuxaas inaanu habsaameen waayo adduunyadii waa joogtaa oo waxa weeye marka adduunyada la door bidayaa dadkina waa indha ku garaadlo waxay arkayaan bay ku xisaabtamayaan laakiin aakhira waa qeyb maadaama aakhira inaga qarsoontoo qeyb tahay ayaa waxaa lagu kadsoomayaa tan joogta ayay markaa lagu kadsoomaya oo adduunyada ah ayuunbaa markaa iyadaa lagu xisaabtamaya marka waxa weeye sida lagu dadaalayo yacni maalka loogu dadaalayo si ka badan in jannada wixii ruuxa gaadhsiinaya uu ku dadaalo ayaa markaa habboon waayo maalka adduunyada ruuxu shaqaysto dee wakhti yar weeyaan wuxuu markaa u haystaa yacni uu ku intifaacaya ma aha wax markaa adduunyadii kuma waarayo maalkiina uma waarayo laakiin jannadii waa wax daa'imo waaraya waa wax joogto ah saas aawadeed waatay culamada qaarkood yidhaahdeen low kaanat alaakhiratu khazafan yabqa waddunyaa dahaban yafna hadday adduunyadu ahaan lahayd dahab markaa baaba'aya aan waarayn aakhirana hadday noqon lahayd dhoobo baaqi noqonaysa hadday noqon lahayd waxay keensan lahayd dhoobadaa baaqi noqonaysa in laga door bido dahabka markaa dhammaanaya baaba'aya bal ka warran miyadoo aakhir ay tahay dahaban yabqaa dahab baaqi noqonaya adduunyaduna ay tahay khazafan yafna yacni dhoobo markaa waxaa yani baaba'aysa oo dhammaanaysa marka waxa weeye hadday cagsiga ahaan lahayd oo xataa markaa kan baaba'aya ay dahabka ahaan lahaa ka baaqiga noqonayaana dhoobada noqon lahaa sida weelkaa dhoobadoo kale dee waxaa dhoobada abaa laga door bii lahaa maadaamuu baaqi noqonayo waxaan baaba'aya dhammaanaya marka aakhiro iyadaa marka waxa weye yani xaggii kuwalatigiina iyadaa horraysa iyadaa fiican oo wanaagsan oo adduunyadii markaa gaari mayso lamawdicu sawtin fi ljannati khayru min addunya wamaa fiiha meel jeeda la dhigo jannada ka mida baa waxay ka khayr badantao ka wanaagsantahay adduunyadii waxa ku sugan ba dhammaan hadda ma aragta iyaday caynkaa tahay bay markaa haddana daa'im tahay oo abad al aabaad jirays ya oo noloshiina markaa lagu baaqi noqonaya lagu waaraya oo naciimkiina uu baaqi noqonaya waaraya adduunyadiina waxa weeye waa maalmo yaroo kooban waa wakhti yaroo kooban oo suu kugu dhaafay aanad garanayn markaa sidaas aawadeed aad iyo aad in lagu dadaalo cibaadada iyo khayrka ayaa wanaagga ku jiraa in loo tartamaana layna amray falyatanafas ilmutanaafisuun ha u tartamaan oo ha u beratamaan dadka u tartamaya ha u kala dheereeyaan yacni saas iyada aad iyo aad ha loogu dadaalo yacni marka in lagu daydo dadka wanaagsanna aad ha la ysugu dayo wallahu aclam
hadduu ku yidhaahdo assalaamu calaykum uu ku yidhaahdo assalaamu calaykum maxaad igu jawaabaysaa
jawaabteedu waxay tahay waxaa ku soo arooray xadiis uu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam laa tabda'u alyahuuda waannasaara bisalaam yahuudda iyo nasaarada ha ku bilaabina salaam ha ku bilaabina xadiis kalena wuxuu sheegayey in marka ay salaamaan nebigu sala allahu aleyh wasalam oo odhan jiray wa calaykum odhan jiray nebigana sala allahu aleyh wasalam markay salaamayeen salaamtii waa qalloociyeen oo waxay ku yidhaahdeen assaamu calayk ayay ku yidhaahdeen markaasaa wa calayk baa nebigu ugu jawaabay sala allahu aleyh wasalam markaasaa caaishaa fahantay inay yidhaahdeen assaamu calayk inay nebiga habaarayaan oo ay leeyihiin geeri korkaaga ha ahaato laamkii bay ka tageen assalaamu may odhan assaamu calayk bay yidhaahdeen markaasaa dabeedna waxay caaisha ku tidhi wa calaykum assaamu waddaamu wallacna yacni waxa weeye geeriya lacnadiba korkiinna ha ahaato markaasaa nebigu ku yihi sala allahu aleyh wasalam ya caaishatu ina allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxusha ilaahay ma jecla fuxshiga iyo markaa waxa weeye xumaanta iyo in xumaan la yska baarhbaadho afxumada iyo in afxumo la yska doondoono yacni midna ilaahay ma jecla markaasay tidhi yaa rasuula allahi miyaanad maqal waxay yidhaahdeen assaamu calayk bay yidhaahdeen markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam miyaanad maqlin waxaan ku idhi wa calayk baan idhi innaga waa laynoo aqbalayaa waxaynu ku habaarno laakiin yaga laynoo aqbali maayo wa calayka marka la yidhahdana waxay noqonaysaa waxaad markaana tidhi korkaaga ha ahaato saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi may kala saarin xaaladday qalloociyaan salaanta iyo xaaladda kale oo waxay yidhaahdeen marlayba haddii si waadixoo cad ay u yidhaahdaan assalaamu calayk iyo hadday ku yidhaahdaan assaamu calayk si waadixoo cad ay u yidhaahdaan oo laamka ay ka tagaan ama assalaamu calayka ay yidhaahdaan oo siinka hoos dhigaan oo ay tahay dhagxani korkiinna ha ahaato waxa weeye iyo haddii laga shakiyo oo toloma sidan bay u yidhaahdeen mise sidan bay u yidhaahdeen saddexda xaalba waxay leeyihin jumhuurku waxaa la odhanayaa jumhuuru ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa la odhanaya wacalayk baa la odhanayaa hadday jamac yihiinna wacalaykum baa la odhanayaa macnaheeduna waxay tahay wax dulmi kuma jiro haddii aan markaa waxa weeye salaam nagu nagu ducayseen idinkana korkiinna ha ahaato weeye haddaadna habaarteenna idinkana korkiinna ha ahaato weeye markaa sidaas yadaabaa la odhanayaa bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi daa'ifo yar oo aan badnayn iyagu waxay ku tageen haddii markaa ay yidhaahdaan salaantii ay qalloociyaan oo si qalada u yidhaahdaan ama assalaamu calayka ha yidhaahdaan ama assaamu calayka ha yidhaahdaan hadday calaa kulli xaal salaantii qalloociyaan amaba laga shakiyo wa calayk baa la odhanayaa laakiin si waadixa hadday u yidhahdaan wacalaykum assalaam baa la odhanayaa baa daa'ifo aan badnayn oo culammada ka mida ay mareen sidaas iyada ah ayay markaa mareen taasna ijtihaadan ayay saas yadaa ku yidhaahdeen calaa kulli xaal laakiin sida fiicani waa sida jumhuuru ahlicilmi ay mareen in markaa wa calaykum la odhanayo ama wa calayk in la odhanayo taasna waxay markaa la macno tahay yacni sidaad markaa na tidhi ee aad noogu ducaysay korkaaga ha ahaato hadday nabadgelyo tahay iyo hadday wax kale tahayba yacni wejiga markaa fiicani waa saas waayo naska iyo daliilka sida ku soo aroortay waa sidaas weeye sida kale ijtihaad baa culamada qaarkood ay markaa ku yidhaahdeen mana markaa ma aha qofkii in la dulmiyey oo hadduu markaa waxaweye salaan waadixa uu ku salaamay oo cad waxay noqonaysaa inuu isagana u duceeyey ayay noqonaysaa inuu u duceeyey ayay noqonaysaa inuu habaaray ma noqonayso inuu habaaray ma noqonayso markaa saas yadaa weeye markaa taasna sidaas ayaa insha allahu loogu jawaabaya
daalku waxau leeyahay ga deganaanu joogno xagga waxbarashada ga deganaanu joogno xagga waxbarashada carruurta waxaa lagu soo rogay in la baro oo manhajkoodii waxbarasho lagu daro waxa la yidhaahdo muxuu ahaa ragg iyo ragna isguursadaan dumarka isguursadaan carruurtooda waa lagu bilaabaya marka arrintaasoo khasaba oo qofku ama gurigiisa waxaa ku bara ama iskuulka ama la tagaama imika si daawada lagu bilaabaya adayna soconaysa marka arrintaas oo lasoo food saartay maxaad lagula talin lahayd
su-aashan ku saabsan ubadka in waxbarashadii lagu khasbaayo waxyaalaha aan bannaanayn in la yidhaha ilaaba ilaa waa loo dhigayaa ee ku saabsan yacni dariiqada qaldan ee lagu barbaarinayo jinsiga marka waxa weeye aan xaaraanta aan bannaanayn ama shahawaadka loo gudanayo si xaaraan aan bannaanayn dadkii markaa lagu ababinayo oo lagu barayo madaaristii madaarista noocaas oo kale lagu barayo in ubadka la geystaa ma bannaana waa arrin marka waxaweye xaaraana waxaanay sababaysaa markaa dadkii inay lumaan ubadkii lumo ayay markaa sababaysaa taas iyadaa haddii markaa lagu khasbayo waxay noqonaysaa in waxa weeye yacni ay ka soo hijroodaan oo meesha ubadka aynay u geyn waa inay ka soo hijroodaan oo beledada islaamka ay u soo hijroodaan waxyaalaha waajibinayay ka mid tahay waayo shardi waxa u ah beledka gaalada haddii laba qodob la helo qofku hadduu hijradii awoodi karayo kari karayo beledka gaalada inuu ka soo haayiro uu kari karayo oo ka soo hijroodo marlabaadkana ay tahay shay shareecada khilaafsan in lagu khasbayo oo lagu dirqinayo hijradu waxay noqonaysaa waajiba bilijmaac culammadoo dhan baa isku waafaqsan markaa inay waajib tahay alimaam ibnu kasiir wuxuu ku sheegayaa tafsiirkiisa markuu fasirayo aayadda ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu kuna mustadcafiina fi lard aayaddaa tafsiirkeedu ku keenaya wuxuu odhanayaa labadaa sharti haddii ay dhammaystiran yihiin hijradu waxay noqonaysaa waajiba bilijmaac waa alistitaaca in la kari karaayo in laga soo hijroodo marlabaadkana diintii ruuxu aanu tamakunayn oo shay shareecadii ka mida aan loo ogolayn ama shay markaa dembi ah lagu khasbayo waxay noqonaysaa waajiba bilijmaac keligii maahae culamo badan baa ijmaacaa soo roray waxaa ka mid a cayni shaarixa bukhaariga sharxay cumdat lqaari kitaabkiisa sharaxa bukhaariga waxa uu ku sheegaya isaguna caynkaas wuxuu odhanaya labadaa sharti hadday dhammaystirmaan hijradu waxay noqonaysaa waajiba bilitifaaq yani waxa waafaqsanin laysku waafaqsan yahay bay hijradu waajibaysaa bimacnaa haddii la hijroon waayo oo laga tegi waayo beledkaas oo laga hayiri waayo waa lagu dembaabayaa joogista la joogo oo mar walba dembi baa usii socda dembi ayaa usii socda marka cawaaqib xun bay leedahay sidaas aawadeed waxaa markaa waajiba in laga hijroodo nebiguna sala allahu aleyh wasalam axaadiista waa ku sheegay aayaddana culammadu waa ka daliishadeen aayadda ilaahay wuxuu ku sheegay waciid iyo goodi ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum kuwa markaa nafahooda ay malaa'igtu oofsanaysay xaalay naftooda dulmiyeen oo hijradii inay ka tageen naftoodii ku dulmiyeen yacni xaalay sidaa yihiin ay malaa'igtu nafta ka qabanaysay waxay malaa'igtu ku yidhaahdaan fiima kuntum maxaa ku sugnaydeen qaaluu kunna mustadcafiina fi alard waxaanu ahaan jiray qaar arlada lagu daciifsado lagu tunjireecsadaanu ahaan jiray markaasay malaa'igtu waxay ku yidhaahdaan alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha miyaan arladii ilaahay ballaadhnayn oo deed a u hijrootaan fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiiraa kuwaa hoygoodu waa jahanname ayuu ilaahay yidhi maxay jahannamo ku gelayaan inay waxaweye hijradii ku waajibtay ee ay awoodi karayeen inay hijroon waayeen ayay markaa jahannamo ku gelayaan taas iyadaabaa markaa u sababaysa gaaladiina waxay ku khasbaysaa waxyaalo shareecadii khilaafsan ayay markaa ku dirqinayaan oo ku khasbayaan waxyaalo shareecadii khilaafsan waxaaba ka mid ahaa waxyaalahay ku khasbayeen xataa dagaalka hadday dagaal gelayaan inay dagaalka u raacaan ayaabay ku dirqinayaan marka waxa weeye taana waxaa sabab u noqday joogistii ay joogeen ayaa markaa u sababtay ruuxii kari kari waaya hijrada oo aan awoodi karaynin waxay noqonaysaa inuu macduur yahay bay noqonaysaa oo isaga marka waxa weeye aanu ku dembaabayn yani laakiin dadka qaarkood iyagoo kari kara ayay waxay odhanayaan ma kari karno waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan haddaanu markaysaa meeshan ka tagno dee waxa weeye masruuf ma helayno nafta arsaaqdeeda ilaahay baa qoray idinkaan beledada jooginba yani risiq baa cunayseen waa noolaydeen ilaahayna wuxuu ballan qaaday ruux kastaba risiqiisa wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha wa yaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha naf kastoo arladan ku sugan yani ilaahay wuxuu isku waajibiyey oo u ballan qaaday arsaaqdeedu u ballan qaaday nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruucii annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha faataquu allaha wa ajmiluu fi alab yacni ruuxulqudus baa wuxuu ku soo tuuray qalbigayga inaan nafna dhimanaynin ilaa ay laasato risiqeediiyo ajasheeda ilaa ay laasato inayna dhimanayn faataquu allaha wa ajmiluu fi alab ilaahay ka baqa wanaajiyo qurxiya doonista arsaaqda doonaysaan weji xaaraana ha ku doonina weji xalaala ku doona yacni marka weji xalaala ku raadiyo ku doona saas aawadeed isagoo ruuxu kari kara inuu yidhaahdo ma kari karo waayo xaggaa masruuf kuma haysto yacni sax ma aha haddaa ilaahay dartii uga tagtaan ilaahay baa tacwiid idin siinaya ballanqaadkana sharciga yacni ku suganna ee ilaah iyo rasuulkiisu idin ballanqaadeenna ku karsoonaada nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay man taraka shayan lilaah abdalahu allahu khayran minhu ka shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wuxuu ugu beddelaa wax ka khayr badan ayuu ilaahay ugu beddelaa yacni cawaaqib xun bay sababi kartaa waalidadu waa dhiman karaan ubadka gaalaa qaadan kartaa gaala hadday qaadato yacni ubadkaas waxay halis u yihiin inay gaaloobaan bay halis u yihiin yacni ubadkaagu inay kuu soo duceeyaan yacni waxaa kuugu jira khayr iyo wanaag baa kuugu jira inay camal wanaagsan la yimaadaan oo jannada wada gashaan khayr baa idinku jira ubadku hadduu wanaagsanaado waalidkii waa u shafeeco qaadaya derajo sare hadduu galo yacni jannadii hadduu derajo sare ka galo yacni waa u shafeeco qaadaya markaa waalidadii buu u shafeeco qaadaya والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء waxaa laynoo sheegay hadday jannadii galaan oo markaa derajo sare ubadku ay galaan waalidadiina hooseeyaan yani waa u shafeeco qaadayan derajada sare ay ku jiraan ayaa iyagana la gaadhsiinayaa si waxa weeye indha indhaqabowsi iyo indha markaa doogsi ay u noqoto oo faraxooda u dhammaystirmo ay ugu farxaan ay markaa saa looga yeelayaa saas aawadeed khayrku wuxuu ku jiraa in lagu dadaalo in ubadkii la ilaaliyo tarbiyada lagu dadaalo si ay u hagaagi lahaayeen lagu dadaalo ruuxu wuxuu ku barbaaro man nasha'a calaa shayin shaaba calayhi ama man shaba calaa shayin shaaba calayhi yacni ruuxii marka waxa weeye shay ku barbaaraa waa ku weynaadaa ama marka waxa weye hadduu shaygaa ruuxu ku barbaaro waxa laga yaabaa inuu ku gaboobaa laga yaabaa oo waxa weeye markaa yacni waxaas uu bartay ayaa laga yaabaa inuu waxa weeye dee uu marka weynaadana uu sidii u wado waa sida laynuu amray ubadka in salaada la amro muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin marka waxaw khayrka in la amro khayrka lagula dadaalo ayaa aad iyo aad u muhiima haddii xataa ruuxu meesha uu joogo inuu markaa waxa weeye u ogolaado ma aha yacni inuu markaa madrasadda waxaa looga dhigayo inuu markaa dhigto ee waxa weeye waa inuu yacni madrasad ka maran waa inuu markaa waxa weye geeyaa haddii kale waa inuu markaysaga ka hijroodaa oo markaa ka dheeraadaa wallahu aclam
بارك بارك الله فيك شيخ سائلك الإسلامي هل كان سؤال شاء الله هذا المحلل محاد معماري في خلافك قبيالك وخلافك وادودا أما الرغة في جنوسي أي أي كوكا يستاني محاد محاد مدوطني وحيد أما كتن الحيد
jawaabtu waxay tahay dadkii waxyaalaha lagu kala kaxaynayo waxa weeye cadaawadda iyo colaadda la isugu gelinayaa waa waxaan bannaanayn weeye qabyaaladdana waxa weeye waa shay markaa in la isqabyaaladeeyo oo qoloba markaa qabiil yacni markaa u tacasubto oo qabiilka kale colaadiso shareecada inaguma bannaana ilaahay wuxuu inaga yeelay shucuub iyo qabiilooyin laakiin wuxuu inooga yeelay si aynu isu garanno litacaarafuu yacni in laysku waxaweeye sharfo laysugu faano laysku laayo laysku dulmiyo laysugu xadgudbo looma yeelin mana bannaana qolo in lagu xaqiro qabiilka ay ka dhasheen daraaddeed oo loo yaso oo loo dulmiyo oo loogu xadgudbo oo lagu faanfaano qabiilka oo laysku laayo oo laysugu cudud sheegto oo laysugu habar wacdo tollaa iyo reer hebelaay mid xaaraana weeye oo aan shareecada ku bannaanayn waana laynoo diiday waxaa kaloo la mida ururo dadka inta loo qaybiyo in ururadii sidii markaa waxa weye laysugu qabyaaladeeyo oo laysugu tacasubo laysugu habar wacdo yaa urur hebelaay yacni markaa sidaa dadkii colaad laysugu geliyo nacayb laysugu geliyo laysku markaa yacni diro yacni arrinka noocaasi waa mid xaaraanaan bannaanayn weey kullu daalikana waxay gudagelayaan casabiyaddii shareecadu inoo diiday gudagelayaan nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxa markaa uu yidhi markuu ka hadlaayey arbacun min amri iljaahiliya yacni afar waxay ka mid yihiin umuuraha jaahiliyaday ka mid yihiin yacni dhaqamada gaaladay ka mid yihiin dhaqamada gaalada ayay markaa ka mid yihiin waxaa markaa ka mid ahaa alfakhru bilaxsaab in sharafaha aabbayaasha iyo wax la mida laysugu faano oo sida qabaa'ishu marka ay sameeyaan annagaa reer hebela annagaa caynkana annagaa dhalada annagaa kada ah yacni in markaa la yidhaahdaa waa midaan bannaanayn waxaa kaloo markaa nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam yacni inaan markaa uu dayriyey xadiis waxaa laga soo wariyey yani laysa mina man dacaa yacni ilaa casabiya yacni nagama mid aha kii casabiya ugu yeedha waxaa kaloo soo arooray wadaca bidacwa aljaahiliya yacni yeedhmada jaahiliga in laysugu yeedhaa waxaa ka mida in qabaa'isha ama ururada ama wax la mida ama gobollada ama magaalooyinka ama xaafadaha yani kulu dalika waa soo gudagelayaan waxay ka mid tahay dacwa aljaahiliya haddii laisu leeyaa xafad heblaaye ah yaa magaalo heblaaye ah yaa gobol heblaaye ah yaa reer hebel ah yaa urur heblaaye ah yani waxay noqonaysaa midaan markaa bannaanayn wax kale iska daaya waxa dhacday saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam laba inanoo ka mid a ayaa markaa waxyari dhex mareen marka midkood baa ka kale laaday laad buu ku dhuftay waa saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam laba inanoo ka mid a markaasaa mid wuxuu yidhi yaa lal ansaar midna wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin tolai yaa ansaara midna wuxuu yidhi yaa muhaajiriin ah labadii magac bay isugu habarwacdeen hadda labadan magac asal ahaan ma xuma waa laba magac oo sharci ah oo ilaahay baa bixiyey oo ku kala magacaabay saxaabada qaybna muhaajiriin qaybna ansaar camal wanaagsanay la yimaadeen oo hijro ah iyo camal wanaagsanay la yimaadeen oo nusro ah ay nebiga u nusreeyeen iyo diinta ayaa loogu magacaabay aayaadka qur'aanku ilaahay ku ammaanay ya oo muhaajiriin iyo ansaar lagu kala magacaabay والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaari wاladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhum aayado mutacadida ku soo arooray laakiin si qaldan markii loo adeegsaday oo yidhi yaa lalansaar yaa lalmuhaajiriin nebigu muxuu yidhi salى allahu aleyh wasalam abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma waxaa isugu yeedhaysaan yeedhmadii jaahiliga isugu habar wacanaysaan gaalada dhaqamadoodii oo kale yeedhmada jaahiligu waa yalal ansaar iyo lalmuhaajiriin tolla iyo ansaar iyo tolla iyo muhaajiriina ama ansaaray ka soo kaca iyo muhaajiriinay ka soo kaca ya abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma yeedhmadii jaahiliga isugu yeedhaysaan idin anigoo dhexdiinna jooga dacuuha fa inahaa muntina wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ka taga qarmuun weeyaani hadda labada magac qarmuun ma aha laakiin adeegsiga sida loo adeegsaday ee dadkii laysugu dirayo yani labada magac iyagoo la isticmaalayo taqarmuunkii waa taas marka saas aawadeed magacyada ururada in laysugu habarwacdo in dadkii laysugu diro in laysaga hor keeno in laysugu yeedho oo markaysa markaa qoloba qolada kale lagu diro laga hor keeno yani mid bannaan ma aha waa arrin xaaraanaan bannaanayn yacni diinta markaa dadka inay wax yeelaysa arrinka noocaasi waxayna sababaysaa markaa cadaawad iyo bakdaa iyo nacayb dadka dhexdooda ah iyo fitna ayay sababaysaa marka waa arrin aad iyo aad u xun weeye nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi markuu ka hadlayey dadka muslimiinta dhexdooda inay isku xumaato uurxumo iyo colaad iyo nacayb isu qaadaan nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam inaha alxaaliqa waa tii wax xiiraysay buuhi laa aqulu inaha taxriqu ashacr wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam odhan maayo timahay xiirtaa walaakin taxriqu ddiin ha yeeshee diintay xiirtaa baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam diintay xirtaa baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam bimacnaa diintii dadkay baabi'inaysa markaa saas aawadeed waa in markaa ashyaada noocaas ah diindarra laga qaadayaa faa'iido markaysa markaa adduunyo laga helayaa ma jirto aakhiro seeg iyo diin seeg baa markaysa markaa laga dheefayaa waa in arrinka noocaasa layska jiraa yacni waxa weeye dadka waxaa loo tacasubayo hadday ururatay iyo hadday qabiil tahayna wax alla waxay aakhira kuu tarayaan ma jirto ya ninkii qabiilka u dhintay iyo kii kale to mid walba keligiiba xabaasha la dhigaya malaa'igtu su-aashay weydiinayso yacni mid ka daafacaya ma jiro ya camalkiisiiyo isagaa loo kala tegaya hadduu doono qabiilkii isagoo u dhintay ayaa haddana waxa weeye dee sidaa dadka kale loo aasaa loo aasaya wax alla wax markaa loo qabanayaa ma jirto ya yacni waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu naartii u galo qabiilka daraaddii ayaa dhici karta yani taasaa dhici karta qof walbana wuxuu ilaahay la kulmayaa keligii wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda mid weliba ilaahay wuxuu la kulmayaa isagoo keligii ah qabiilku markaa daafacaye u dhimanaye u xiiqaye u dadaalaye u dhibaatoodaye u dhibta u maray garabkiisa istaagi maayaan waxna u tari maayaan wax allo waxay ka anfacayaan ma jirto xabaal iyo ninkeedaa loo kala tegaya shakhsiga marka saa loo geliyo waa laga yaabaa jamac in lagu soo camiro oo layahay ninkan halyey buu ahaaye markiisa markaa ha loo aaso si waxa weeyaan yacni badan ha la soo kaco laakiin waxa weeye waxaas waxba u tari maayaan yani waxa u taraya qofka camalkiisii baa wax u taraya ya camalkiisii baa ama dhibaya ama waxa weeye markaa anfacaya laakiin dadkaasi marka waxa weeye ammaanta ay ammaanaan wax alla meelay gaadhaysaa ma jirto ammaan cadaabi ka dambaysa maxay kuu tari ammaan cadho ilaahay kuu sababaysa maxay kuu tari yacni dadku markaa wax alla waxay markaa kaa anfacayaan ma jirto marka sidaas aawadeed yacni waxa weeyaan waa inaan lagu kadsoomin waxyaalaha noocaas ah sidii markaa fitnada loo damin lahaana waa in lays- laysku taxallujiyaa waayo fitnadii waxa weeye diindaray sababaysaa dadkana waxa weye xasanaadkoodii waxoodaa ku baaba'aya xataa haddaan dagaal dhicin inta waxa weeye colaadda iyo nacaybka iyo isku dirka iyo kadaaga iyo xanta iyo markaa waxaweyaan diradiraalaha iyo waxaa laga shaqaynayo dee waxa weeye waa camalkii oo baaba'aya camalkii saalixa ahaa ee lala yimi ayaa laga yaabaa haddana in la farraqaayo oo qoloba qolo caayayso yacni oo qoloba qolo markaysa markaa waxaweyaan yani xadhig maleegayso oo qoloba qolo dhagrayso oo warxumo iyo nacayb isu qabaan marka sidaas aawadeed sidii waxa weeye markaa taa looga bixi lahaa waa in aad iyo aad laysugu taxallujiyaa oo godkiisa qof waliba wuxuu markaa camalka wanaagsane uu ka horeeyo ayaa anfacaye wax wanaagsan siduu dhito uga dhigan lahaa waa inu isugu dayaa weliba marka waxa weeye xumaanta dadka ka shaqeeya caaqiba xumaa ku dhacda oo waxa weeye balaayada markaa haleeshaa waxaa laga yaabaa isaga markaysa markaa iyo ubadkiisaba inay gaadhaa dhici karta dadka qaarkoodoo la yidhahdo xumatalis bay ahaayeen waxaa markaysa markaa dhacday tafiirtoodii xataa fara badnayd inay markaysa dib u noqotay ya oo waxa weeye la yidhaahdo ninkaasi wuxuu lahaan jiray markaysa markaa dhowr iyo toban inoo gaashaan qaadu lahaan jiray laakiin xumatalis buu ahaayo mid qura ka nool baad maqlaysa waqtiyada qaarkood iyagoo leh ayaad maqlaysa marka saas aawadeed caaqiba xumada qofka uu sameeye uu shaqaystaa waxa weeye waa wax dhitadiisa u taallo markaysa markaa weeyi oo markaysa markaa ay dhibayso qaar baa laga yaabaa markaysa markaa inay de la yidhaahdo halyey buu ahaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa oo waxa waxaasuu samayn jiray saasuu ahaa hadhow baa laga yaabaa markaysa in la yidhahdo tafirtiisa intaasaa waalan ya yacni waxa weeye mid wax ka soo qaad lihi inaanu ku jirin baa dhici karta ama waxa weeye markaysa markaa dad yacni markaa si kala inay noqdaan markaa saas aawadeed sidii waxa weeye camal wanaagsan qofku u hormarsan lahaa wanaagga ugu dadaali lahaa waa inuu ruux waliba isku taxallujiyo wallahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دور سؤالات ونوع الصناعة ان شاء الله تعالى شيخ ويدين دونا سؤال وحي تحي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي- رضي الله عنهم أشرك أي كل تيتم نارك مركع إن وحي بحيان في النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لم- لو أنفق حديث لو تجد ذهبا ما بلغ مد أحدهما نصيفه أنا نفسي بحكي سجين كجاري كرنا رسول الله كجاري كرنا
jawaabtu waxay tahay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ilaahay ayaa fadilay ee saxaabaduna weliba sii kale fadli badan yihiin waxaa sii fadli badan saxaabadii saabiqiinta ahayd baa ka fadli badan saxaabada markii dambe soo haleeshay ee iyaguna waa maraatib waa sii kale fadli badan yihiin allah wuxuu yidhi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakullan wacada allahu alxusnaa yacni ma sinna ee saxaabada ciddii ee fatxigii ka hor furashadii ka hor oo culammada qaar ku fasiraan inay tahay fatxu maka wixii ka horreeyey ahlucilmiga qaarkoodna ay ku fasireen in looga jeedo sulxulxudaybiya wixii ka horreeyey labada qowl baa ku jira fatxiga ma waxaa loo jeedaa fatxu maka mise waxaa loo jeedaa heshiiskii xudaybiyaa loo jeedaa saxaabada qaarkoodna waxaa laga soo wariyey inay yidhaahdeen sida bukhaariga ku sugan min xadiisi albaraa inuu yidhi fatxiga annagu waxaan u naqaanay inuu yahay sulxulxudaybiya oo in kunnaa lanacuduhu fatxaa markaa sidaas aawadeed aayadda waxay culammada qaar u badiyeen in lagu fasiro sulxu xudaybiya saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee islaamtay ee nebiga rumaysay ee jihaad iyo waxbixinba la timi ee heshiiskii xudaybiye ka hor lama sinna ciddii islaamtay kadib ee markaa inay wax bixiyaan iyo inay jihaadaan mid walba la yimi sulxulxudaybiya dabadeed ama qowlka kale marka lagu socdo fatxu maka dabadeed labadaasi ma sinna qolada horaa mudan oo derajadoodu koraysaa ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu wa qaataluu hadda waa saxaabada laftoodii marka sidaas aawadeed saxaabadii laaxiqiinta ahaa ee dib ka soo haleeshay ee fatxu maka dabadeed islaamtay ama sulxulxudaybiye dabadeed islaamtay heshiiskii xudaybiya wuxuu dhacay sanadii lixaad sanadii lixaad ee hijrigu dhacay furashada makana waxay dhacday sanadii sideedaad ee hijriga saxaabadii kadib islaamtay ee jihaaday ee dagaalantay ee wax bixisay ilaahay dartii u bixisay derajada ma gaadhi karaan saabiqiinta saas aawadeed khaalid wuxuu ka mid ahaa qoladaa dambe khaalid ibnu waliid wuxuu islaamay heshiiskii xudaybiye dabadeed buu islaamay fatxu makana waa ka horreeyey saas aawadeed fatxu maka uu ka qayb qaato dee ciidan buu watay laakiin heshiiskii xudaybiye dabadeed buu islaamay xadiiska uu sheegay saa'ilku laa tasubu asxaabii sababtiisu wuxuu ku yimi khaalid iyo cabdiraxmaan ibni cawf baa hadal dhex maray xadiiskuna bukhaariyo muslim markii hadal ay isweydaarsadeen fasabahu khaalidun khaalid baa caayey cayduu ku caayey yani cay fara badan may ahayn riwaaye imaam axmed soo wariyaa fasiraysa hadalkii markuu dhex maray ayuu wuxuu yidhi wahal tastatiiluuna calayna ila biayaamin sabaqtumuuna miyaa iskaga kaaya bidaysaan maalmo a naga soo hormarteen mooye ma wax kalea iskaga kaaya bidaysaan tiibaa cay laga soo qaaday nebigu sala allahu aleyh wasalam waa cadhooday inuu khaalid sidaa ku yidhaahdo cabdiraxmaan ibni cawf oo saabiqiintii ka mid waa ka cadhooday markaasuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa tasubuu asxaabii laa tasubuu asxaabii cidda khitaabka ku dhacaya ugu horreeya ugu horraan dhacayaa khaalid baa ugu horreeya yacni saxaabadii islaamtay bacda sulxi alxudaybiya ayaa waxaa lagu leeyahay saxaabadaydii hore khusuusiga ha iga caayina suxbada waxaa looga jeedaa suxba khaasa laa tasubu asxaabii wa ilaa suxbatu alcaamma waa ka siman yihiin waa suxbo khaas ah saxaabadayda ha iga caayina waayo sabab lwuruudku waa qaطciyu dukhuul fi lxadiis wajzim biidkhaali dawaati asababi warwi can ilimaami dannan tusibi markaa saas aawadeed sababulwuruudku ilaaba ilaa xadiiska waa soo guda gelaya khaalid iyo cidda la midka ah iyo ciddii ka dambaysay cala sabiili awlaa ilaa yowmi alqiyaama baa waxaa lagu leeyahay laa tasubuu asxaabii laa tasubuu asxaabii saxaabadeed ha iga caayira fawladii nafsii biyadih low ana axadakum anfaqa misla uxudin dahaba maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa waxaan ku dhaartay baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam kay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaarto allaah ahe hadduu midkiin baxsan lahaa buurta uxud in la eg oo dahab ah waa buur weyn yaa cidda madiine tagtaa garan karta buurtaas intay la eg tahay carabtu markay sheegayeen waxaasi waa weyn yihiin waxay huwa mislu uxud uxud buu la eg yahay intuu weyni ka qabo hadduu midkiin baxsan lahaa buurta uxud in la egoo dahab ah haddama ha raashina maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa ma gaadheen dheglay midkood baxsaday ama dheglay barhkood oo midkood baxsaday ma gaadhi karo waxay is weydeen culammadu dheglaydu ma dheglay dahabaa mise waa dheglay raashina laba qowl baa ku jira sida daahirka fiicanna waxay tahay waa in raashin loo jeedo waayo caadatan lama baran in markaa dheglayda in markaa dahab lagu beego raashin baa lagu beegaa raashin baa la galaameeyaa laakiin dahabka lama galaameeyo saas aawadeed wixii loo bartay in markaa dheglayda la daro ayaa marka ay u noqonaysaa mar haddaan la fasiroona la caddayn tii baa lagu xambaaray marka khaalid baabaan gaadhi karin saabiqiintaasoo aan gaadhi karin sidee dadkeenna ka dambeeya ay u gaadhi karaan saas aawadeed cid saabiqiinta ka mida culammadu waa ku ijmaacsan yihiin cid ka dambaysay fadligooda inaynay gaadhi karin وبإجماع أهل العلم لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان laba ruux isku khilaafi maayaan waxayse culammada qaarkood ay khilaaf geliyeen ciddii ka dambaysay oo islaamtay fatxiga dabadeed derajadooda ma gaadhi karaan cid ka dambaysa ta khilaafku yaro galay waa taas taa lafteedana jamaahiirta culammadu waxay mareen axad nebiga sala allahu aleyh wasalam arkay ama la kulmay isagoo muumina iimaanna ku dhintay ruux ka dambeeyey ayankan derajadiisa ma gaari karo qaطcan walow ruuxaa ka dambeeyey imaam min ala'ima ha noqdo saxaabi derajadiisa lama gaari karay leeyihiin jamaahiiru ahlilcilm sheekh haddaba la yidhaha ibnu cabdilbar ayaa wuxuu idhi may haddaanu saabiqiinta ahayn saabiqiinta waa isla ogolla inaan la gaari karine saxaabadan kalee dembaysay waa dhici kartaa derajadooda cid ka dembaysay inay gaadho waa dhici kartaa ama ay ka fadli badato waa ra'yi cidda ku tagtay yar tahay ibnu cabdilbar baa kolley ku tegey laakiin qowlka jumhuurku qabsadeen baa saxan ay mareen ibnu cabdilbar wuxuu deliishaday xadiiska sheegaya ina min waraa'ikum ayaaman liلsaabiri fiihina ajru hamsiina minkum qaluu awa minhum qala bal minkum liأnnakum tajiduuna clى alxaqi acwaana walaa yajiduuna clى alxaqi acwaana wuxuu sheegayaa waxaa idinka dambeeya maalmo shido badan oo dhibaato badan baa macnuhu u dhacaya oo ka maalmaha gudahooda sabraa uu helayo ajar konton idinka midi ay yeeshaan ajarkaasoo kale uu helayo qaaluu awa minhum waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah ma konton yaga ka midaba ajarkooda ay helayaan qaala bal minkum maya konton idinka idinka mida ayuu ajarkooda helayaa liannakum tajiduuna cala alxaqi acwaana waayo idinku waxaa helaysaan xaqii wax idinku kaalmeeya walaa yajiduuna cala alxaqi acwaana iyagu xaqii wax ku kaalmeeye ma helayaan xadiiskaasuu qabsada ibnu cabdilbar laakiin culammada jumhuurku waa ka jawaabeen waxay kaga jawaabeen waxaa laga tilmaamayaa mas'aladaa gaarka ah ayaan markaa uu kaga fadli badanaya yacni sharaa'icdii waa badan tahay khisaal badan bay leedahay iimaankii shucabo badan buu leeyahay marka waxa weeye arrinka ku saabsan shucbadaas in waxa weeye xaqii wax ugu nusreeyo aynay helaynin oo ay sabrayaan iyagaan xaqii cid ugu nusraysa oo ugu kaalmaysa aynay helaynin ayay waxay ku heleen in khaslada ay ku ajar bataan saas aawadeed sifo yacni shay mucayana inay ku ajar bataan oo ajar dheeraada ku helaan ama dad badan kaga ajar bataan sheegi maayo camalkoodoo dhan inay ka wada fadli bateen oo waxay dhahen tani waa tafdiil muqayad waa tafdiil shay mucayan oo gaara ku qaydan oo ku xidhan tafdiilkaa waxaa loo qaybiyaa mid mutlaqa ah iyo mid muqayada waxaanay culammadu yidhaahdaan altafdiil almuqayad laa yastalzimu atafdiil almutlaq tafdiilka muqayadka ima laasimsanayo tafdiil mutlaqa oo bimacnaa hadduu shay mucayana cidi ku fadli badato ma sheegaayo si walba waa u fadli badan yahay saas aawadeed nebiga sala allahu aleyh wasalam nusraday u nusreeyeen gargaarkay u gargaareen jihaadkay la jihaadeen ay la dagaal galeen ee ay daaficeen yacni ta noocaasa wax u dhigma lama heliyo marka maadaamay sidaas tahay yacni shay mucayana ayaa laga tilmaamayaa in lagaga fadli bato saxaabada qaarkood oo laaxiqiintii ka midee laakiin loogama jeedo iyaga laftooda camalkoodii oo dhan baa laga wada fadli batay oo jihaadkay nebiga la jirkiisa la jihaadeen wax u dhigmayaa ma jiro markaa saas aawadeed derajadii saxaabada gaadhitaanka la gaadhayaa waa shay markaa waxa weeye aan suuroobaynin oo iyaga derajadooda lama gaadhi karo laakiin waxaa kugu filan haddaad dadaasho dariiqoodii inaad raacdo oo aad markaa waxa weeye jannaadka iyo raalli ahaanshaha ay heleen oo kale aad hesho walow derajaday markaa gaadhan yaanad gaadhin bi taasna dariiqoodii haddii la raaco si qumanoo wanaagsan loo raaco in markaa asalka wacdiga iyo ballanqaadka raalli ahaanshiya jannaadka a waa la helayaa siduu allahba uu yidhi والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaari wاladiina اtabacuuhm bإxsaani radيa allahu canhum waraduu canhu acadda lahm وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهاaر khاalديiن فيها أبدا allah wuxuu inoo sheegay in waxa weeye صaxaabadii saabiqiinta ahayd ee muhaajiriin iyo ansaarba ahayd iyo ciddii markaa waxay dariiqooda raacdoo si wanaagsanay ku samafalayaan u raacday inay ka siman yihiin asalka raalli ahaanshaha ilaahayna ka raalli noqda iyaguna ilaahay ay ka raalli noqonayaan iyo jannaaday ku waarayaan inuu ilaahay u ballanqaaday inay ka siman yihiin marka dee intaasaana inugu filan haddaynu helo marka sidaas aawadeed badbaado iyo nabadgelyo iyo jannaad iyo raalli ahaansha haddii la doonaayo iyo ballanqaadkii asalkii loo ballanqaaday oo kale in la helo walow derajadoodiiba ayaan la gaadhine waxaa lagu helayaa in dariiqoodii la raaco ayaa lagu helayaa ilaahay kuwa dariiqoodii raaca haynaga yeelo wallahu aclam
su-aasha ugu dambaysan ku fakireynaa waxa weeyaan si qur-aanka xifdiyo ugu habboon in la qaybo
xagga da'da mise xagga waktiga waxaad u jeedaa waktiyada markaa qaybista ku fiican waa waktiyadii jawaabtu waxay tahay wakti walba qofku waa qaybi karaa qur'aanka markii qur'aanku soo degayna dadku nooc walba waa lahaayeen qaar waaweyn bay lahaayeen qaar yaryar bay lahaayeen qaar dhexdhexaaday lahaayeen haddana qur'aankii dee waa la wada bartay soo ma barashada qur'aanka la baranayo isagoo weynna waa baran karaa waa qaybi karaa isagoo yarna waa qaybi karaa ha yeeshe waxa ku sii fiican xagga fiicnaanshaha haddii laga eego intuu yar yahay ayaa marka ay u sii sahlan yahay inuu qaybaana ay sii fiican tahay laakiin haddii taasi seegto macnaheedu ma aha inuu faraha ka qaadaayo way dhacday dadka qaarkood oo afartan gaadhay inay qur'aan ka qaybeen qaar ka batay oo konton gaadhay oo qur'aan ka qaybay waa lasoo raray qaar lixdan gaadhay oo qur'aanka lixdan jir ku qaybay waa la soo raray marka waxa weeye da la yidhaahdo da'dan anigu waxba ma qaybi karo qof caafimaad qaba inuu saa yidhaahdo sax ma aha isagoo weyn iyo isagoo yar mid walba waa qaybi karaa qur'aankii waa baran karaa waa qaybi karaa xataa isagoo niyadiisu dee ay go'an tahay oo ay tahay markaa miduu caasim ah oo go'aansaday inuu qur'aan ka qaybo oo qur'aankii qaybitaankiisii wada hadduu ku dhinto waxaa laga yaabaa ajrulxufaad inuu yeesho niyo saadiqoo dhab ah hadduu la yimaado uuna wado uu ku adkaado uu qaybi kari waayo laakiin uu sidii markaa waxawe niyadiisii ay sidii ugu go'an tahay oo sidii uu wado hadduu sidaa ku dhinto waxaa laga yaabaa aakhiro in niyadiisa loo qaado inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa shakhsigani wuxuu niyeeyey qur'aanka inuu xafido liajli illah u xafido ilahay dartii dee xufaaddaa lala soo saaraya kaas shawaahid bayna shareecada ku leedahay man sa'ala laha shahaadata bisidqin ballaqahu allahu manaazila shuhadaa wain maata calaa firaashi ka ilahay shahaado weydiista ilahay derajada shuhadadu gaadhsiiyaa firaashkiisaba ha ku dhintee xadiiskana muxuu sheegayaa wainama likulli imri'in maa nawaa shaksi walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyey qofkana wuxuu niyeeyey inuu noqdo markaa xaafid lilqur'aan liajli illaah ya laa liriya istus iyo arka iyo maqla iyo inuu cid istuso iyo inuu magac ku hela iyo muraadkiisa ma aha liajli illaah buu u qaybaya qur'aanka ya hadduu sidaa niyeeyey niyadiisuna jaazimo tahay niyadiisaa loo qaadaya waxaa dhacday qisa la soo naqliyey sheekh baa dadka cilmiga beri jiray dabeedna inan ardayaa u yimi da'diisu yar tahay bilow buu iska ahaa cilmigiibuu markaa doonay inuu barto maalmo yaroo ah kooban markuu la joogay baa geeri degdegii ku timi inankii inankii baa dhintay inankii markuu dhintay ayaa mid ardaydii ka mid ah ku riyooday wuxuu ku riyooday isagoo culammadii lala soo saaray haddii ibtidaa'i buu ahaa waa inan bilow ah cilmigii derajo kama gaadhin ruux hataa mustafiid oo derajo sare gaadhay ma aha waa iska bilow buu ahaa inankiioo culammada lala soo saaruu ku riyooday oo safka culammada ku jira sheekhii buu u sheegay wuxuu idhi inankii caynkaas ahaa ee inoo yimi maalmaha inala joogay bilowga iska ahaa wax baranayey waxaan ku riyooday isagoo safka culammada lala soo saaray sheekhu wuxuu uhi layaab ma leh waxaa dhici karta inankaas niyadiisu inay ahayd niya saadiqa oo liajli illaah inuu caalim u noqdo inuu doonayey ilaahay dartii ikhlaasna ay ka ahayd deedna niyadiisii loo qaaday dabeedna culammadii sidaa loogu daray liajli niyati waayo wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shakhsi walba waxaa u sugnaatay wuxuu niyeeyey isaguna wuxuu niyeeyey inuu noqdo caalim liajli illaah hadday sidaas tahay dee safka culammada marka waa lala soo saaraya hadduu sidaa niyeeyey xagga wakhtiyada waxay markaa door bidaan dadka markaa xifdiga aadka ugu dadaalaa kolle anigu xifdi kuma dadaalo wakhtiyada soo dhowaadka wakhti kaga fiicani ma jirto wakhta nusuul ililaahi qabla salaati subxi intaan salaadda subax la gaadhin habeenka marka saddex qaybood loo qaybiyo daloolka dambe ya ilaa markaa inta waagu ka dilaacayo wakhtigaasi waa wakhtu nusuul ililaahi yacni wakhtiga ugu fiican wakhti wax la qaybo isagoo qofku fiidkii seexday inuu wakhtigaa kaco oo deedna wakhtigaa akhriyo ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waط'an wa aqwamu qiila yani maxaa iswaafaqaya qalbiga iyo afka waxa laga odhanayo wakhtigii waa haadi qofkiina waa degan yaho hurduu ka soo kacay maskaxdiisi xataa waa deganti dhawaq baxaya xaaladdaa ma jiro codka markuu qur'aanka akhriyo oo weliba sare u yara akhriyo oo dhegihiisuna ay maqlaan waxay ka qayb qaadanaysaa xifdiga waxaa la yidhaha marka wax la qaybaayo xawaasta badan iyo dareemayaasha badanee ka wada qayb qaatay baa aad u sahlaya in wixii la qaybo hadduu qofku hoos u akhrinayo wuxuu qaybayo yacni qaybistu waa ku adkaanaysa waayo dhegtiisii ma maqlayso laakiin indhuhu markay arkayaan ee afkuna uu akhrinayo cod sare uu ku akhrinayo dhegihii ay maqlayaan yacni maxaa arkaya xaasatulbasar dareenkii aragga iyo xaasatu samci dareenkii maqalka iyo qalbigii oo markaa waxa weeye ka fekeraya oo maskaxdii markaa ruuxu uu doonayo inuu waxaan ku weeleeyo yacni caqligiisii ama qalbigiisii uu doonayo inuu ku weeleeyo intaasi marka iswaafaqdo uuna markaa waxaway meel wax la daawado iyo waxba aynay lahayn waxay aada uga qayb qaadanaysaa inuu markaa yacni wixii qabto meelaha quruxda badan waxba laguma qaybo ama gurigu hadduu musakhraf yahay oo la dhaldhalaaliyo oo maskaxdii wax ka mida ay ku mashquulayaan inuu markaa midabada i eego yani dhaldhalaaladan kala duwan meesha noocaasoo kale maskaxdii baa qaybsamaysa qaybina waxa waxay ku jirtaa daawasho iyo ka fekerada waxaasa qaybina xaggan laakiin meel wax la daawadaba aan lahayn markuu ku akhrinayo waxaa markaa sahlaaninaysa siduu u qabanayaa sahlaaninaysa wakhtigaa marka laga yimaado wakhtiga labaad ee ku xigaa waa bacda salaati subxi ayaa ku xiga ilaa intaan quraacda la gaadhin quraacdana dib loo dhigo waayo wakhtiga safradda qofku yara hayso xaaladda noocaasa waxaa sahlanaysa wuxuu akhrinayo inuu qabto ilaa intaanu quraacan marka quraacda in la dambaysiyaa fiican wakhtigaasi waa wakhtiga isaguna labaad weeye wakhtiga markaa saddexaad waxaa soo raaci karta hadduu markaa qayluloo kale yaro jiifsado bacda alghada casarka dabadiisa hadduu markaa waxaa isagana wax akhriyo waa wakhti marka isaguna fiican calaa kulli xaal awqaaddaasi kolley waxa weeye way fiican tahay qaybitaanka wax la qaybayo waa u fiican tahay wakhtiga ugu horeeya ha ugu sii fiicnaado wakhtiyada aan qaybista ku fiicnayn waxaa ka mida wakhti uu qofku daalan yahay ama shaqo ka yimi ama uu caajisaysan yaho maskaxdiisa ayna firinfircoonayn awqaadda noocaasa hadduu wax ku celceliyo ma qaybayo isagaa daalaya isagoo nastay bay ku fiican tahay waxa uu ruuxu qaybaya ku fiican tahay waxyaalaha qaybista ka qayb qaata waxaa ka mid a waxyaalaha macaan wax kastoo dhanaani qaybista uu wax qaybayo waa markaa waxa weeye waa dibdhigayaan oo waxa weeye maskaxdii xoogaa waxa markaa gelaya caajis iyo markaa hurdo iyo hamaansi iyo wax la mida ayaa qofkii qabanaya marka waxa weeye hadduu qofku caajisana wax ma qaybayo maruu nashid yaho maskaxdu firfircoon tahay ayay ka qayb qaadanaysa waxyaalaha macaan baa u fiican yacni ruuxii aan marka waxaweya wax xanuun marka aan lahayn sabiibta malabka timirta xabado timir oo u cuno ashyaada macaan oo dhami maskaxda waa baraarujinaysaa waa markay u fiican tahay waa u fiican tahay ashyaada waa la sheegay waxaa kaloo markaa la tilmaamay lubaan dakarka laftiisa waa u fiican yahay baa la xifdiga laakiin waa inaynu qofku isku farabadin calaa kulli xaal yacni niyada qofku inay dhab tahay oo ku dadaalayo takraarkiiyo ku celcelinta farabadinayo uu raajacayo marba marka horena celcelinta farabadinayo aad bay uga qayb qaadanaysaa yacni waxa weeye sida uu ruuxu wax u qaybayo marka ilaahay haynoo sahlo khayrka siduu ku jiro hayna waafajiyo wallahu aclam darsigan waxaa la jeediyey bisha rabiicu thaani sagaal iyo tobankeedii kun afar boqol iyo koob iyo afartankii hijiriga calaa saaxibiha afdal asalaati waltasliim subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته